wararka naga soo gaaraya degmada ceelwaaq ee gobolka gadowe ee koonfurta soomaaliya ayaa ku waramaya in halkaas ay ka dhacayaan dagaalo culus oo la isku edeersanayo hubka noocyadiisa kala duwan shalay ilaa iyo habeenkii xalay waxaa magaalada iyo deegaanada ku xiran laga maqlayay jugta iyo dhawaqa rasaasta dagaaladan ayaa waxaa u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalk oo saafaya dadka ku nool degmada ceelwaaq ee gobolka gadow wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya in dagaaladan ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada inta ilaayo haatan la xaqiijiya ayaa gaartay laba ruux iyo dhaawaca lix kale oo afar ka mid ah yihiin ciidamada dowladda federaalk ee dagaalka ku jiray kornel aadan rufle oo la hadlay warbaahinta ayaa ciidamada dowladda federaalka ku eedeeyey in dhibaatooyin badan ay ku hayaan dadka ku nool degmada ceelwaaq kuwaasoo ku eedeeyay in tan iyo bishii juun ee sanadkan ay ciidamada dileen sagaal iyo toban qof ayna sidoo kale dhac baahsan kula kaceen goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka shacabka ah isugeyn dhaalna waa lix qof afar baa ciidamada ah dhimashaduna waa labo inta aan hadda ognahay wayna ka badan karaan dagaalkuna hadda wuxuu isu beldelay dadkii shacabka ahaa oo hantidooda iyo cirdigooda difaacayo ciidan hal ururaha dowladdu geysay juun baa waxaa la geeyey juun bishii lixaad ciidankaasu waxaan gobolka laga aqoon bay la tageen waxaasoo ay ka mid tahay boob hantiyadeed oo guryaha iyo bakaarada iyo carwooyinka moobeelada iyo sariflayaasha hergelka intay imaadaan ay boobayaan oo lacagta iyo moobeelada boobayaan xabad joogto ah oo magaalada hubka ay haystaan ay isaga furayaan iyo caawa oo ay nofembar koob iyo toban tahay sagaal iyo toban qof oo rayida ururkaas ku dila gobolkan degmadiisa ceel waa ee xuduud beenaadka ku taalo in ka badan toddobaatan iyo shan weerar oo boob hanti dadweynaana waa ka sameeyeen gobolka gedo goobaha ay ka joogaan ciidamada etoobiya iyo kuwa kenyaatiga waxaa ka jira dagaalo u dhexeeya askarta dowladda federaalk iyo dadka deegaanada kuwaasoo garowsaday inay iska dulqaadaan heeriyada gumaysiga maadaama ay ciidamada dowladda federaalk ay si tarab tarab ah u leynayaan bulshada ku nool deegaanada ay maamulaan